في نجوم الكون نحن نقطن السامي المكين لليالي السود صرنا مبعث النور المبين في نجوم الكون نحن نقطن السامي المكين لليالي السود صرنا مبعث النور المبين شاهد الإيمان فينا غرة فوق الجبين asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu wacan oo wanaagsan dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaan ku soo dhowaada barnaamijka dhacdooyinka dunida islaamka oo jimco weliba aad ka dhegaysataan idaacadda islaamiga ee alfurqaan waa toddoba iyo tobanka shacbaan qodobada toddobaadkan barnaamijkaan idinkugu soo gudbin doonno waxaa ka mid ah xabad joojin looga dhawaaqay dalka yemen taas oo u dhexaysa isbahaysiga carbeed iyo xuutiyiinta waxaan idiin soo gudbin doonnaa macluumo ku aadan xabad joojintaas iyo suurtagalnimada inay dhaqan gasho waxaad sidoo kale maqli doontaan hoggaanka sare ee mujaahidiinta alqaacida oo ka hadlay cudurka koronafirus baaq toobadkeen ahna u diray muslimiinta gaaladana ugu baaqay inay qaataan diinta islaamka warbixin ku aadan bayaan ay baahisay assaxaab ayaad barnaamijka ku maqli doontaan mu'asasada warbaahineed ee al andalus oo baahisay xalqada koowaad silsilad cusub oo loogu magacdaray kelimaad lagu xardhay dhiig waxaan idiin soo gudbin doonnaa warbixin iyo kelimadda cusub ee bilowga u ah silsiladan oo ujeedinayo hogaamiye sagaashameeyadii ka soo jihaaday aljeeriya sidee loo qorsheeyey weeraradii waaweynaa ee koob iyo tobankii sebtembar fikradda weerarada goormay soo baxday yuuna ahaa qofka soo jeediyey waxaan idiin soo gudbin doonnaa majalladda ummatun waaxid ah oo cadadkeeda saddexaad ku baahisay macluumaad xasaasi ah oo ku aadan weeraradii waaweynaa ee koob iyo tobankii sebtembar xubintii iraad ayaan barnaamijka ka marnayn waxaa nagala qaybgelaya wariyayaal ka tirsan idaacadda islaamiga ee alfurqaan ku soo dhowaada mar kale iyo barnaamijka dhacdooyinka dunida islaamka
ماؤنا القرآن يروي أرضنا في كل حين تلك أشجار الفضيلة مثل زيتون وتين ماؤنا القرآن يروي أرضنا في كل حين تلك أشجار الفضيلة مثل زيتون وتين وجنانا في الأيادي رحمة للعالمين عرفت بالله ربا فاستفاق الغافلون وهجاك qodobadaas oo idil goordhow ayaad maqli doontaan aynu ku horayno qodobka ugu horeeya ee barnaamijka toddobaadkan isbahaysiga carbeed ee duulaanka iyo duqaymaha ka wada waddanka yemen ayaa shaaca ka qaaday inuu xabad joojin la gaaray maleeshiyaadka xuutiyiinta haddaba maxay ka dhigan tahay xabad joojintaas xuutiyiintuna maxay ka yidhaahdeen waxaa warbixintan ku eegaya wariyaheenna zakariya cumar isbahaysiga carbeed ee uu hogaaminaya maamulka al sacuud dhibaatadani ka wada wadanka yemen ayaa sheegay in xabad joojin soconaysa laba toddobaad ay kaga dhawaaqeen wadanka yemen hayeen u hadlay isbahaysiga carbeed ee lagu magacaabo turkil malig ayaa shaaca ka qaaday in tillaabadani ay timid kadib markii xukuumadda yemen ay soo dhoweysay tala soo jeedintii wakiilka qaramada midoobay ee yemen oo ahayd in xabadda la joojiyo sababo ku aadan cudurka koronafirus afhayeenka ayaa sheegay in taxaalufka uu taageerayo qorshaha dowladda ayna sidaasi ugu dhawaaqeen xabad joojinta oo bilaabatay khamiistii soconaysana laba toddobaad isbahaysiga carbeed waxa uu sidoo kale doonayaa in tilaabadan xabad joojinta ay ugu gogol xaarayso kulan dhexmaro xuutiyiinta iyo xukuumadda yemen iyo sidoo kale saraakiil ka socoto taxaalufka taasi oo looga hadlayo sida loogu sii socon lahaa xabad joojinta dhinaca xuutiyiinta waxa ay war ay soo saareen ku sheegeen in xabad joojin kasta oo ka dhacda yemen ay ka horeyso in go-doonka laga qaado magaalooyinka ay iyagu maamulaan oo ay ku jirto magaalada caasimadda ah saraakiil u hadlay xuutiyiinta waxa ay meesha ka saareen dhaqangalka xabad joojinta maadaama bay yidhaahdeen taxaalufka howlgalladoodu ay sii wadaan dhinaca kalena ay go-doominayaan yemen inkastoo xabad joojinta lagu dhawaaqay aynan caga badan ku taagnayn islamarkaana ayna u dhicin sidii ay u rabeen qolyaha gadaal riixaya ayaa haddana waxa ay xuutiyiinta iyo xitaa taxaalifka muujinayaan in ay ku daaleen dagaalada oo loo baahan yahay in la heshiiyo dhowaan waxa ay xuutiyiinta ku wareejiyeen ergega qaramada midoobay ee yeman warqad ay uga hadlayeen aragtidooda ku aadan xaalada yeman iyo sida looga bixi karo dagaalka hadda socda waxa ay sheegayaan inay doonayaan in taxalufka carbeed u gebi ahaanba ka baxo waddanka islamarkaana joojiyo howlgalladiisa militari sidaasi waxaa sheegay xubin ka tirsan xafiiska qaramada midoobay ee yeman dhinacyada isku haya waddanka yeman waxay ogolaadeen in colaada la joojiyo ee aali sacuud iyo imaaraadkan ay dalka yeman dib u dhisaan dhanka kalena ay magdhow siiyaan dadka ay waxyeeladu kasoo gaartay duqaymihii ay geysanayeen inkastooo cudurka coronavirus aanan si dhab ah loo xaqiijin karin in uu soo gaaray dalka yeman ayaa haddana dhinacyadu waxay ku andacoonayaan in loo baahan yahay in la hakiyo dagaalada maadaama uu cudurka soo gaaray dalalkaasi sanadkii labada kun shan iyo tobanka ayaa isbahaysi uu hogaaminaya maamulka aali sacuud waxa uu howlgal militari kaga dhawaaqay waddanka yeman kaas ay ku sheegeen inay ku taageerayaan xukuumadda sharciga ah waxaana sanado kadib ay reer yeman isku waafaqeen in taxaalufka uu dhibaato u horseeday dadka shacabka ah duqaymaha aanan loo meeldayin ee diyaaradaha isbahaysigu ay geysanayeen ayaa dhaliyay khasaare badan oo gaaray dadka shacabka ah waddankana waxaa ka dilaacay macluul iyo gaajo sababa ku aadan dekadihii iyo hawadii oo la xiray inkastoo xuutiyiinta iyo maamulka ali sacuud aynan isku awood ahayn haddana waxa ay ku guulaysteen xuutiyiinta inay fuliyaan weeraro dhabarka ka jibiyey ali sacuud waana midda keentay in ali sacuud uu ku horjabo maleeshiyaadka shiicada ah ee taageerada ka helayo iiraan صففنا طائعين اسأل التاريخ عنا كم دخلنا جارعين waa hagaag waxaa idinku soo maqan warbixin xasaasi ah oo ku aadan sidii loo qorsheeyey weeraradii waaweynaa ee koob iyo tobankii sebteembar oo daaha laga rogay balse markaan mu'asasada warbaahineed ee al andalus oo ku hadasha afka mujaahidiinta alqaacidada maqribul islaam ayaa baayisay kelimad maqal ah oo uu jeedinayo hogaamiye hore oo ka tirsanaa mujaahidiinta taasoo bilow u ah silsilad cusub oo tixano noqon doonta haddaba waxaa warbixintan ku eegaya waryaheenna maxamed ciise mu'asasada warbaahineed al andalus ayaa baahisay silsilad cusub oo loogu magac daray kelimaad lagu xardhay dhiig kuwaas oo ay jeedinayaan hogaamiyaal iyo rag horay ugu baxay waddada jihaadka oo ka tirsan mujaahidiinta maqribul islaam xalqada koowaad ee silsilada waxaa jeedinaya sheekh abilbaraa axmed oo ahaa amiirkii lajnada sharciga ee jamaacadii assalfiya lidacwati waalqitaal oo markii isku beddeshay faraca alqaacida ee maqribul islaam cinwaanka kelimadan waxa uu yahay cisada la waayey iyo sida lagu soo ceshan karo wuxuuna sheekhu kaga hadlayaa dhibaatada ay ku nool yihiin muslimiinta caalamka oo aad mooddo inuu hadda tilmaamayo wuxuu sheegay in ay muslimiintu dullaysteen gaalada meel walbana lagu beegsanayo oo xitaa loogu yimid guryahooda نفرح حينما ينتصر الإسلام وحينما يعلو رأسه وحينما تكون لنا العزة أمام الأمم waan farxiynaa markuu islaamka guulaysto madaxiisana sara noqdo islamarkaana aan helno ciz iyo sharaf oo ka duwan waxa aynu maanta ku jirno sida qof walba uu og yahay maanta muslimiinta waa kuwa ku dhibaataysan xitaa waddamadooda iyo guryahooda munkaraadka ayaa bartamaha guryahooda loogu soo geliyey qofka jawaabayana ma lahan dadkayna horey waxay ahaayeen kuwa aan xitaa quslin marka ay musiiba ku dhacdo muslimiinta sida laga sheegay nuuraddiin sinki kaasoo markii imaarada la wareegay ahaa qof aan quslin markuu golo fadhiyo amba socdo amba meel kasta joogo muddo kadib ayaa lagu yidhi maxaa kugu dhacay oo aadan u quslaynin markaas buu yidhi sideen u quslayaa ayadoo qudus saliibiyiinta gacanta ku haayaan ma quslayo ilaa aan qudus ka soo bixiyo gacanta saliibiyiinta sidaas ayay u arkayeen walaalayaal cisiga iyo sharafta ay tahay in muslimiinta ay helaan ولي الإمارة كان لا يضحك أبدا لا في مجلس ولا في طريق ولا في أي مكان فقيل له بعد مدة لماذا لا تضحك قال كيف أضحك والقدس في أيدي الصليبيين لا أضحك حتى أخلص القدس من من haddaba waddada loogu bixi karo dhibaatadaas oo ah jihaadka ayuu sheekh abilbaraa axmed ka hadlayaa wuxuuna muslimiintu ku boorinayaa in ay dagaalamaan لأننا إذا تركنا الجهاد واتبعنا هذه الأشياء التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم فإن الله سبحانه وتعالى haddii aynu ka tagno jihaadka islamarkaana raacno ashyaada uu sheegay nebigeenna sala allahu calayhi wasallam markaas wuxuu allaah nugu saladayaa gaalada dulliga ugu weynna waa inuu gaalka qabsado muslimka islamarkaana dulaysto dhibaatada ugu daranna gaarsiiyo fahamkaasi waa waxa keliya ee laga fahmi karo xadiiska rasuulka sala allahu calayhi wasallam mana jirto wax kale oo laga fahmi karo mana la idinka qaadayo ilaa aad u noqotaan diintiina kaasi waa shardiga walaalaha islaamko يعني لا يرفعه الله عز وجل حتى ترجعوا إلى دينكم فهذا هو الشرط يا إخوة الإسلام الشرط حتى تعودوا إلى دينكم فالحديث يقرر أمرين haddaba kelimadan oo soconaysa qadar sagaal daqiiqo ah lagana soo jaray kelimad dheer sida muuqata ayaa xambaarsan fawaa'id weyn waxaana haddii muslimiinta qaataan talada sheekha oo uu horeyba nebiga u bixiyey ay ku gaarayaan cisada adduun iyo mid aakhiro
تعيش مبادئ فينا وتبقى تعيش مبادئ فينا وتبقى وأصحاب المبادئ في القبور وذاك لأنهم عاشوا دعاة
نفرح حينما ينتصر الإسلام وحينما يعلو رأسه وحينما تكون لنا العزة أمام الأمم ما على عكس ما نحن عليه اليوم اليوم المسلمون كما هو معروف وكما هو مشاهد مقهورون حتى في بلادهم مقهورون حتى في بيوتهم يدخل عليهم المنكرات حتى إلى عقر ديارهم ولا أحد يح- يحرق ساكنا وقد كان من سلفنا الصالح أنهم كانوا لا يضحكون إذا كذا وقع بالمسلمين واقع كما يحكى عن نور الدين زنكي وهو أحد أقرباء صالح الدين الأيوبي أنه لما ولي الإمارة كان لا يضحك أبدا لا في مجلس ولا في طريق ولا في أي مكان فقيل له بعد مدة لماذا لا تضحك قال كيف أضحك والقدس في أيدي الصليبيين لا أضحك حتى أخلص القدس من أي- من أيدي الصليبيين هكذا كانوا يرون يا إخوة الإسلام العزة التي ينبغي أن تكون للمسلمين هكذا كانوا ينظرون إلى إلى كي- كيف يكون واقع المسلمين أمام الأمم بل قبل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم كما تعلمون غزا بني قينقاع لأجل امرأة مسلمة واحدة مع أن بنو بع- بني قينقاع كان لهم حلف مع بعض الأنصار فالنبي عليه الصلاة والسلام لأن القضية متعلقة بدين القضية متعلقة بإسلام اليهود قتلوا المسلم أو عبثوا بها وقتلوا المسلم الذي أراد أن يخلصها لأنه مسلم فلهذا النبي عليه الصلاة والسلام غزاهم وأجلاهم يعني طردهم من من مواقعهم فهذه يا إخوة الإسلام هكذا كان سلفنا وهكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر إلى كيف يكون المسلمون لا سيما تجاه الكافرين لأن الكفر يا إخوة الإسلام لا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا كما قال الله سبحانه وتعالى فإذا لم تغزهم أنت فإنهم يغزونك إذا لم تغزهم أنت فإنهم يغزونك بق- ب- بدلالة هذه الآية بل لا يزالون وهذه العبارة تفيد الدوام أنهم يحاولون دوما حتى وأنهم في بعض الأحيان يعرفون ويقتنعون أنهم لا يستطيعون لكنهم يحاولون ولهذا يا إخوة الإسلام الله سبحانه وتعالى فرض علينا الجهاد لأننا إذا تركنا نحن الكفار ولم نغزوهم في ديارهم فإنهم يغزوننا هم في ديارنا ولهذا أوجب الله سبحانه وتعالى على هذه الأمة وقرر الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم أن الإسلام لا يعود ولا يقوم إلا بالجهاد فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في الحديث الصحيح إذا تبايعتم بالعينة واتبعتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد في سبيل الله سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم فهذا الحديث يعني أن دين الإسلام وأن أمة الإسلام لا تقوم إلا على أساس الجهاد في سبيل الله لأننا إذا تركنا الجهاد واتبعنا هذه الأشياء التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم فإن الله سبحانه وتعالى يسلط علينا الكفار ومعنى قوله عليه الصلاة والسلام يسلط الله عليكم ذلا وهذا الذل جاء بصيغة النكرة في سياق الشرط فهو عام ومن أعظم الذل أن يتسلط الكافر على المسلم يستذله ويقهره ويسومه سوء العذاب فهذا هو أعظم الذل فهذا داخل في هذا الحديث وفي هذه العبارة من باب أولى بل هذا هو المفهوم الذي لا يفهم غيره من النص سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه يعني لا يرفعه الله عز وجل حتى ترجعوا إلى دينكم فهذا هو الشرط يا إخوة الإسلام الشرط حتى تعودوا إلى دينكم فالحديث يقرر أمرين اثنين أن المسلمين إذا تركوا الجهاد في سبيل الله واتبعوا هذه الأشياء تبعتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتبايعتم بالعينة وال- والعينة هي نوع من الربا وليس هذا يعني أن الأمة لا تكسب يا إخوة الإسلام وأن الأمة لا تنتج لا يقصد بهذا النبي صلى الله عليه وسلم بل كان في حياته عليه الصلاة والسلام من خيرة الصحابة من كان يتاجر منهم من كان يملك أرضا يغرسها ويبيع ويشتري وقد قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع فال- والله عز وجل يقول وأحل الله البيع وحرم الربا فالبيع والشراء والكسب هذا من من من الأشياء التي أباحها الله سبحانه وتعالى بل أحيانا تكون هذه الأشياء من الفروض الكفائية التي لا بد أن يقوم أن تقوم بها حياة المسلمين لكن في هذا الحديث أي إذا أخذنا في هذه الأمور وتوجهنا نحوها وتركنا ما يجب علينا نحو الله سبحانه وتعالى ومن ذلك الجهاد في سبيله فإن الله عز وجل يسلط على هذه الأمة الأعداء ثم الأمر الثاني أنه لا يرفع هذا الذل يا إخوة الإسلام مهما عبدناه سبحانه وتعالى مهما تمسكنا ومهما قمنا الليل ومهما صمنا النهار ومهما فعلنا فإن الله سبحانه وتعالى لا يرفع ذلك عنا حتى نعود إلى الدين يعني إلى الجهاد نعود إلى إحياء هذه الفريضة التي لا يقوم كما قلنا عود الإسلام إلا عليها لأننا كما ذكرنا السبب قبل قليل إذا لم نجاهد نحن الكفار ولم ندافع على الأقل على أراضينا وعلى مقدساتنا وعلى أملاكنا فإن الكفار يزحفون نحو أرضنا كما كان يقع يا إخوة الإسلام في تاريخ المسلمين فإن المسلمين كانوا لما يوقفون الفتوحات فإن الكفار يزحفون شيئا فشيئا حتى كانوا في بعض الأحيان يأخذون بعض الأطراف من بلاد المسلمين كما كان يقع ذلك في الشام فلا بد من الجهاد سواء لإقامة هذا الدين أو للحفاظ على بيضة المسلمين لأنك كما كما قلنا إذا لم نجاهد فبمعنى أننا رضينا أن تحتل أرضنا رضينا أن يمسخ ديننا رضينا أن تتحكم فينا ال- أيدي الكفار وقوانين الكفار و- وما إلى ذلك فهذا ما يعنيه ترك الجهاد يا إخوة الإسلام فإذا لا بد من الجهاد ليعود هذا الدين كتبنا مع الله ميثاقنا ومن زاكيات الدماء المداد يمينا سنبقى على عهدنا ولن يرجع العزة إلا الجهاد
صففنا طائعين اسأل التاريخ عنا كم دخلنا دارعين
waa hagaag weli waxaad maqlaysaan barnaamijka dhacdooyinka dunida islaamka mujaahidiinta alqaacida ayaa war ka soo saaray cudurka koronafirus iyagoo dhanka kale baaq u diray muslimiinta dadka reer galbeedka ahna ugu baaqay inay qaataan diinta islaamka warbixin ku aadan bayaankaas waxaa eegaya waryaheenna haashim cabdinaasir mu'asasada warbaahineed asxaab ayaa baahisay bayaan ka soo baxay hoggaanka sare ee mujaahidiinta alqaacida kaas oo looga hadlay cudurka koronafirus ee faraha ba'an ku haya caalamka gaar ahaan waddamada reer galbeedka bayaankan oo ku qoray luuqadda carabiga iyo ingiliishka islamarkaana ka koobnaa shan beej ayaa ciwaan looga dhigay sida bini'aadamku ay kaga bixi karaan caloosha libiriga waxaana lagu soo gudbiyey talooyin ku socda muslimiinta iyo xataa dadka gaalada ah ugu horrayn waxaa bayaanka lagu sheegay in dhibaatada uu keenay cudurka koronafirus ay tahay mid ballaaran islamarkaana uu dhulka geliyey dhaqaalihii caalamka dadkana uu ka dhigay kuwo aan ka soo bixi karin guryahooda kurbada iyo murugaduna ay haraysay guud ahaan caalamka wuxuu bayaanka ka soo baxay hoggaanka sare ee mujaahidiinta alqaacida si gaar u xusay in fayraska korona uu burburiyey dhaqaalihii maraykanka kaasoo toddobaadyo gudahood khasaaray laba trilyan oo dollar oo ka dhigan khasaaraha maraykanka ku gaaray dagaalada labaatanka sano jirsaday ee uu kaga jiro waddamada caalamka islaamka mujaahidiinta alqaacida ayaa bayaankooda kaga hadlay in ay jirto asbaab keentay in cudurka koronafirus uu soo gaaro qaar ka mida waddamada caalamka islaamka dadkana looga baahan yahay inay allaah u toobad keenaan waxaa xaq ah in aan dhahno in cudurka fayraska korona uu soo gaaro waddamada muslimiinta waxaa sababay waxaan ku kasbannay gacmaheenna iyo ka fogaanshaha aan ka fogaanay manhajka allaah ee uu noo dooray fujuurka iyo faasiqnimaduna waxay gaartay meelo fogfog marka laga hadlayo waddamada muslimiinta xafladaha qaawnida iyo lidnaantuna waxay gaareen meeshii ugu dahirsaneed ee ah dhulka xarameynka ayaa lagu yidhi bayaanka ka soo baxay hoggaanka sare ee mujaahidiinta alqaacida wuxuu bayaanku intaa ku daray in qaar ka mid a dhibaatooyinka maanta ay la nool yihiin muslimiinta ay hore u soo dhedhemiyeen dadka mujaahidiinta ah tusaale ahaan xiritaanka masaajidda oo ay ka dhalatay inaan la oogin salaadihii jamaacada waxay arrintaa hore u haysatay mujaahidiinta oo hogaamiyaashoodu ay ku adag tahay inay masaajidda ku soo tukadaan sababo ku aadan culeysyada amni iyo weerarada kaga imaanaya waddamada reer galbeedka culummada muslimiinta iyo ducaadda ayuu bayaanku ugu baaqay inay dadka wacyigeliyaan kuna xidhaan allaha casa wajalla kuna dhex faafiyaan caqiidada saxan jihaadka waddada allaah iyo in allah loo toobad keeno subxaanahu wa tacaala si lamida sida aan dadka muslimiinta ugu baaqayno inay toobad keenaan ayaan mujaahidiinta ku sugan thuquurta waxaan ugu baaqaynaa inay toobad keenaan naftoodana xisaabiyaan dibna u fiiriyaan howlahooda oo ay ka toobad keenaan dembiyada ka dhacay ayaa lagu yidhi bayaanka ka soo baxay hoggaanka sare ee mujaahidiinta alqaacida dhinaca kale bayaanku wuxuu farriin dacwi iyo inay islaamka soo galaan u diray guud ahaan shucuubta reer galbeedka ee aan haysan diinta islaamka ayadoona loo tusaaleeyey xaqnimada diinta islaamka shucuubta reer galbeedka tani waa awoodda allaah oo aad aragteen martidan liidata ee noo timid islamarkaana aan la arkaynin waxay tani idiin tahay fursad mar kale aad kaga fikirtaan xigmadda ku jirta shaygan liita ee taagta daran allahna wuxuu uduntusay in muuqaalada awoodeed ee aad ku faanayseen aanay ka hortegi karin askariga ugu yar ee ka mid a askarta allaha casa wajalla ayaa lagu yidhi bayaanka ka soo baxay asxaab oo arka cudurkan inuu digniin idiin yahay una soo laabta fitradiinna iyo allihiinna adduunyadu waa mid dhammaanaysa xisaabta jirta maalinta qiyaamadana waa mid adag waxaan halkan si cad idinkugu sheegaynaa inaan aad u jecelnahay inaan ku bahowno jannada oo ballaceedu la eg yahay cerka iyo dhulka si lamida sida aan ugu bahownay adduunka ayaan u jecelnahay allaahna uu markhaati nooga yahay inaan ku midowno nolol aan dhammaad lahayn annagoo ku sugan jannada sidaas darteed waxaan idinkugu baaqaynaa inaad barataan diinta islaamka oo aad soo gashaan gelitaanka diinta islaamka waxaad ku helaysaan liibaanta adduunyo iyo midda aakhiro ayaa lagu yidhi bayaanka bayaankan dacwiga ah ee ka soo baxay hoggaanka sare ee mujaahidiinta alqaacida ayaa imaanaya iyadoo cudurka fayraska korona uu ku sii baahayo caalamka dowladihii sheega jiray awooddana ay u taagla yihiin maarayntiisa sida maraykanka waxaana dad badan oo ducaad ah ay sheegayaan in cudurkan uu yahay mid ka mida ciidamada allaah marka loo eego sida uu u halakeeyey gaalada sidoo kalena ay muslimiinta la gudboon tahay inay allaah u toobad keenaan صففنا طائعين اسأل التاريخ عنا كم دخلنا دارعين waa hagaag markan waxaad ku soo dhowaataan warbixin ku saabsan majalladda ummatun waaxid ah ee ka soo baxday alqaacida oo baahisay cadadkeedii saddexaad si faah-faahsanna uga hadashay weeraradii waaweynaa ee koob iyo tobankii sebteembar mu'asasada warbaahineed ee asxaab ayaa baahisay cadadka saddexaad ee majalladda cajiibka ah ee ummatun waaxid ah oo ay soo saaraan mujaahidiinta alqaacida waxaana cadadkan lagu soo gudbiyey maqaalaad muhiima iyo xaqaa'iq taariikheed oo ku aadan weeraradii waaweynaa ee koob iyo tobankii sebteembar iftitaaxiyadda majalladda waxaa looga hadlay sagaal iyo tobankii mujaahid ee fuliyey weeraradii koob iyo tobankii sebteembar ee ka dhacay maraykanka waxaana lagu sheegay in mujaahidiinta alqaacida ay go'aansadeen inay daha ka rogaan qayb ka mid ah keydka dahabiga ah ee laga haya raggii fuliyey weerarkaasi iyo xitaa macluumo ku aadan sidii loo qorsheeyey weeraradaasi sagaal iyo toban sano ayaa laga joogaa duulaankii ay qaadeen sagaal iyo tobanka mujaahid oo ka tirsan muslimiinta annagoo ku dhex wareegayna xasuusta sirihii ku jiray qisaskaas daalacanayna waxa ku qarsoon xusuus qorka ayaynu aragnay inay waajib nagu tahay inaan akhristayaasheenna u soo gudbinno xog ka mid a waxa uu qarinaya keedkeenna jihaadiga ah intii ay walaaluhu go'aamiyeen in la faafiyo waxaana insha allah idinkugu soo gudbin doonnaa acdaadda majalladda ummatun waaxid ah ee sida isxigxigta u soo bixi doona waxaana doonaynaa in jiilka soo koraya ee nuurka nolosha arkay kadib weeraradii koob iyo tobankii sebteembar aan u sheegno inay ka dhasheen ummad weyn oo diin weyn xambaarsan ayaa lagu yidhi iftitaaxiyadda cadadka saddexaad ee majalladda ummatun waaxid ah jiilka maanta noolow kaalaya si aad u aragtaan siirada raggii sagaal iyo tobanka ahaa ee qaaday weerarkaas kuwaas oo dulleeyay sanamka casriga ah oo ah maraykanka si aad u gaartaan waddada loo marayo burburinta isla weynida reer galbeedka waxayna wiilashaas ahaayeen dhallinyaro run badan oo aad wada dhalateen waxay wax u cunaanna sida aad wax u cuntaan waxayna lahaayeen himilo iyo rajooyin si la mid ah sida qof weliba oo dhallinyaro ah uu u leeyahay idinkuna aad u jeceshihiin laakiin waxay aad uga fikireen waddada ay ku cisayn karaan diintooda kuna difaaci karaan muqadasaadkooda iyo cirdigooda kagana aargoosan karaan mid weliba oo liita haddana isla weyn markaas bay gaareen halka ay ka gaareen himadda saraysa aragtida fog iyo in lagu fikira halka uu mustaqbalku ku biyo shubanayo ayaa lagu yidhi iftitaaxiyadda cadadka saddexaad ee majalladda ummatun waaxid ah iyadoo weli wadda majalladda dardaaranka ku socda dhallinyarada muslimiinta ayay tidhi jiilka maanta nool waddada aad ku gaari karta dabaqyada iyo rumuusta maraykanka waa mid aad u fudud qofka uu allaah u yasiro ogaadana in qof weliba loo fududeeyey wixii loo abuuray fakarka hal abuurka ku dhisan ha uu yeelin saqaf soo celiya waxaa laga yaabaa in allah uu kuu furo furayaasha khayrka iyo guusha ee aanu u furin dad kale ee muslim yahu joogtay inaad fiirfiiriso meelaha uu ka jelecsan yahay sanamka casriga ah ee maraykanka kadibna allaah oo keliya u kaasho qofna ha kala tashan beegsiga maraykanka xusuuso yabooha allaah ee ah inaad la degaysa nebiyada kuwa runta badan shuhadada iyo dadkii wan wanaagsanaa dad lala degana kuwaas ayaa u wanaagsan ayaa lagu soo qatimay iftitaaxiyadda cadadka saddexaad ee majalladda ummatun waaxid ah cadadkan oo dhammaantiisa lagu soo qaatay weeraradii koob iyo tobankii sebteembar iyadoo laga eegayo jawaanib kala duwan ayaa waxyaabaha lagu soo bandhigay waxaa ka mid ah tafriiqa kelimaduu sheekh usaama bin laadin kaga hadlay manaaqiibta iyo wanaaggii ay lahaayeen raggii fuliyey weerarkaasi ee sagaal iyo tobanka mujaahid ahaa waxaad markaad eegta sifaadka uu sheikhu ku tilmaamay raggaas aad dareemaysaa inay ahaayeen rag ummadeed uu allah soo saaray xilli ay marxalad adag maraysay ummadda waxay ka sinnaayeen adkaysiga go'aan qaadashada himmadda sare iyo dhammaantood oo ahaa rag jaamiciyiin ah oo cilmiga maadiga ah ee adduunkan ka jira ka gaaray meel sare maqaal ciwaan looga dhigay fikraddii koob iyo tobankii sebteembar xilliga ay soo baxday wakhtiga la kobciyey islamarkaana la hormariyey ayaa ka mid ah maqaalaadka cadadka saddexaad ee majalladda ummatun waaxid ah waxaana maqaalkan qoray mujaahid lagu magacaabo khaalid al misri oo si dhow ula socday arrinkaas horudhaca maqaalka wuxuu ku sheegayaa qoraagu in siddeetamaadkii qarnigii hore ay magaalada bishaawar noqotay goob ay ku kulmaan dad jihaaddoon ah oo isaga kala yimid daafaha caalamka inkastoo dadka imaanayay ay kala aragti duwanaayeen haddana waxaa midaynayay ka qaybgalka jihaadka ka dhanka ah midowgii suufiyeed iyo in loo hiiliyo muslimiinta afghanistaan waxaana inkastoo badi dadka imaanayay ay dhallinyaro ahaayeen haddana ka mid ahaa dad waaweyn oo cilmiga sharciga iyo maadigaba meel wanaagsan ka gaaray fikradda koob iyo tobankii sebtembar waxay ahayd aragtiyar oo uu sheegay mid ka mid a walaalaha xilli lagu guda jiray fadhi ay isugu yimaadeen dhallinyarada jihaaddoonka ahayd iyo hoggaanka ilaa markii dambe fikraddaas ay noqotay mid midho dhashay oo isku beddeshay weeraradii koob iyo tobankii sebtembar taasoo xitaa maraykanku ku tilmaameen maalin naxdin iyo layaab laheed oo aanay wax u dhigma soo marin ayuu leeyahay qoraaga maqaalka khaalid al misri duuliyo u dhashay masar wakhti badanna ku soo qaatay duulinta diyaaradaha noocyadooda kala duwan safarro waxbarasho oo kala duwanna u tegay waddamo ay ka mid yihiin qaaradda ameerika ayaa ugu dambayntii wuxuu u soo nafyeeray khuraasaan isagoo dareemaya gaabiska uu sameeyey iyo inaanay jirin wax badan oo uu qabtay ummaddiisa iyo diintiisa imaanshihiisa bishaawar waxay ahayd mid uga duwaneed safarro badan oo uu galay wuxuuna ahaa qof macaansanaya jawiga jihaadeed oo uu soo galay wakhtiyada ugu farxadda badan ee soo martana waxay ahayd xilliga uu saqdii dhexe habeenkii hayo xaraasada qofkii ku xigayna uu u dhiibayo sida lagu sheegayo maqaalka in badan waxay raggii halkaas joogay ka sheekaysan jireen dhibaatooyinka haysta ummadda muslimka ah iyo kaalinta dowladda maraykanka ay kaga jirto musiibadaas waxaana in badan la isku dhaarsanayay in laga argoosto maraykanka dhabannadeedana dharbaaxa kulul lagu dhufto duuliyaha aan sheekadiisa hayna ayaa niyad ahaan waxa uu go'aansaday inuu fuliyo camaliyad nafhurnimo ah oo uu ku beegsanayo danaha maraykanka waxaana mid ka mida fadhiyadii uu la yeeshay sheekh abucubaydat albanshiidi oo ka mid ah hoggaanka alqaacida ahaana mas-uulkii caskariga uu kala hadlay fikradda inuu isagu duuliyo diyaarad madani ah horeyna u qaata maadooyin ay fududahay inay holcaan kadibna uu diyaaradda ku dhifto mid ka mid a dhismayaasha ugu caansan ee ku yaalla dalka maraykanka sida uu sheegayo khaalid al misri wuxuu sheikhu fikraddaasi u dhegaysanayay si daneen iyo aamusid ku jirto hase yeeshee kama mid noqon fikradaha mudnaanta koowaad la siiyey maadaama xilligaas ay cusbeed aasaaska alqaacida wakhtiga ugu badanna lagu bixinayay aasaaska mucaskaraad jihaadi ah iyo in ragga loo diro jabahaadka dagaalka ee afghanistaan fikraddan waxay noqotay mid ay suurtagal tahay in la fuliyo haddii ay fursaddu saamaxdo waxaana riwaayaddan ii xaqiijiyey sheekh abuuxafsa al komandaan iyo sheekh abilkhayr al misri oo ka mid ahaa ragga ugu dhowaa abi cubaydat albanshiiri lana joogay mucaskaraadka iyo jabahaadka ayuu leeyahay khaalid al misri oo ah qoraaga maqaalkan lagu daabacay majalladda ummatun waaxida markii ay alqaacida u soo guurtay suudaan lana helay goob aamin ah oo lagu qorshayn karo camaliyaad waaweyn oo beegsanaya danaha maraykanka waxay hoggaan ku bilaabeen inay ka doodaan fikraddii uu soo jeediyey duuliyihii misriga ahaa howlgalladii jihaadiga ahaa ee ka dhanka ahaa maraykanka iyo qaramada midoobayna waxay si sugan uga socdeen soomaaliya sida uu sheegayo qoraaga inkastoo fikraddu ay aad ugu qanceen hogaamiyaasha haddana waxay istuseen in dalka suudaan aanu u dulqaadan karin raddu ficilka ka imaan kara haddii ay mujaahidiintu qaadaan weeraro waaweyn isla xilligaas qaar ka mid ah raggii u dhowaa sheekh usaama bin laadin ayaa sheikha kula taliyey inuu iibsado diyaarad khaas ah waxaana uu sheekhu si taas loo suuro geliyo oo istusay inay muhiim tahay in la diyaariyo duuliyo gaar ah oo ka tirsan mujaahidiinta fikraddii ayaa sii bulaashay waxaana la arkay in halkii laga diyaarin lahaa hal duuliya ay tahay in la diyaariyo tiro duuliyayaal ah oo mustaqbalka xitaa noqon karo kuwa fuliyo fikradda miiska saaran oo ah in diyaarad lagu weeraro maraykanka xuseen almaqhribi iyo lihaab cali oo ka tirsanaa mujaahidiinta ayaa lagu amray inay duuliyanimada bartaan xuseen ayaa aaday kenya halkaasoo uu ka bilaabay barashada duulinta diyaaradaha halka uu lihaab aaday maraykanka kuna biiray mid ka mid ah madaarista lagu barto diyaaradaha sida uu sheegayo khaalid al misri labadan mujaahid kama warahin waxa ay ku haminayaan hoggaanka sare hase yeeshee waxay arkayeen oo keliya in tani ay qayb ka tahay in la helo duuliyayaal kaxeeya diyaaradaha sheekh usaama bin laadin fikraddii hore waxay qaadatay fogaansho kale markii uu noo yimid mid ka mid a walaalaha oo ka codsanaya alqaacida inay ka taageerto howlgallo uu qorsheenayo oo ka dhan ah danaha maraykanka walaalkaas noo yimidna wuxuu ahaa hogaamiyaha weyn mukhtaar albaluushi oo loo yaqaano khaalid sheekh moxamed allaha ka soo daayo xabsiyada daalimiinta waxaana mashruuciisu ahaa in hawada lagu afduubo qaar ka mid a diyaaradaha maraykanka sii deyntoodana shardi looga dhiga in maraykanku xabsiga ka sii daaya qaar ka mid a maxaabiista muslimiinta oo uu ka mid yahay sheekh cumar cabdiraxmaan ayuu yidhi qoraaga maqaalka khaalid al misri markii ay alqaacida u soo guurtay afghanistaan kana soo tagtay suudaan waxay mar kale hoggaankii mujaahidiinta bilaabeen inay sii bulaaliyaan fikradda beegsiga maraykanka iyadoo weliba la adeegsanayo diyaarad waxaana hoosta laga xariiqay ahdaafta qaar ee ay mujaahidiintu beegsan karaan taas oo hoos u dhigaysa qabweynida maraykanka ee xilligaas aad u darnayd sida uu sheegayo qoraaga maqaalka waxaa mukhtaar albaluushi oo ah khaalid sheekh moxamed mar kale bilaabay inuu sheekh usaama binlaadin ku soo noqnoqdo isagoo ka codsanaya in lagu taageero fikraddii uu watay waxaana khaalid uu ahaa qof aad ugu xamaadsadaysan fikraddan maadaama isaga iyo ramsi bin yuusuf ay horay ugu guulaysteen inay maadooyin qarxa oo dareero ah ay saaraan diyaarado ameerikaan ah oo marayay filibiin camaliyaadkaas oo loogu magacdaray camaliyaadkii maniila sidaas darteed wuxuu arkayay inay suurtagal tahay in mar kale la fulin karo weeraro kuwaas shabaha iyadoo la afduubanayo diyaaradaha maraykanka hoggaanku ma diidin fikraddan hase yeeshee waxay rabeen inay hormariyaan iyadoo suurtagal noqon karto in diyaaradahaasi lagu burburiyo dhismayaal astaan u ah maraykanka oo ku yaalla gudaha dalkiisa si taas loo suurtageliyana ay tahay in la helo duuliyayaal mujaahidiin ah ayuu leeyahay khaalid al misri niqaashka iyo doodihii lagu gorfaynayay qorshaynta howlgalka ayaa si joogto ah u socday waxaana ugu dambayn la isku raacay in la helo duuliyayaal istishaadiyiin ah oo gudaha maraykanka ku afduuban kara diyaarado lana beegsan karo ahdaafta dib laga soo sheegi doono kun sagaal boqol sagaashan iyo siddeeddii ayaa la qaatay go'aanka sida uu sheegayo qoraaga maqaalka waxaana markii ay dhaceen weeraradii safaaradaha maraykanka ee nairobi iyo daarasalaam ay alqaacida bilowday inay abaabusho weeraradii cadan iyo maraykanka kulamadii gaarka ahaa waxaa looga dooday sidii loo heli lahaa duuliyayaal diyaaradeed waxaana dhinaca kale laga niqaashay goobaha la beegsanayo oo laysku waafaqsanaa inay noqdaan goobo qiimo dhaqaale iyo mid astaameed ugu fadhiya maraykanka waxaana goobaha la cayimay ka mid ahaa aqalka caddee koongareeska iyo bantikonka iyadoo sidoo kale la beegsanayo goobo xarumo ganacsi sida boorsada shikaago ayuu leeyahay qoraaga maqaalkan maqaalkan waxaa laga soo jaray kitaab goordhow soo bixi doona oo loogu magac daray camaliyaat alxaadi cashara sebteembar bayna alxaqiiqa watashkiik maqaalaadka kale ee lagu baahiyey majalladda ummatun waaxida xiriirkana la leh weeraradii koob iyo tobankii sebteembar waxaa ka mid ah maqaal looga hadlay in khasaaraha ka dhashay weeraradaasi ay sii kordhayaan waxaana lagu soo gudbiyey daraasad uu sameeyey machad ku yaala maraykanka oo lagu sheegay in isbitaallada maraykanka lagu daweeyo dad maskaxiyan ugu waashay weeraradaas islamarkaana qaarkood ay la'anayaan waxaana cudurrada soo wajahay ugu badan kansarka صففنا طائعين اسأل التاريخ عنا كم دخلنا دارعين qaybaha dambe ayaan isla soo gaarnay markaana waxaad ku soo dhowaataan xalqada afaraad ee silsiladda raad taasoo ciwaankeedu yahay dardaaran waxaa soo jeedinaya addaaciya camaar al catiibi tarjamadeedana waxaa soo gudbinaya waryaheenna abuubakar ibraahim geedi
قامت فرنسا بتجربة عملية انتقت عشر فتيات مسلمات جزائريات faransa waxay samaysay tijaabo toos ah waxay xulatay toban gabdhood oo u dhasha aljeeriya iyadoo gelisay iskuullada faransiiska una gelisay dharka ay xirtaan faransiiska iyadoo bartay luqadda faransiiska gebi ahaantoodna way beddashay heer ay ka dhigtay faransiis halkan taagan kadib kow iyo toban sano oo ay gabdhahaas ku noolaayeen iskuullada faransiiska waxay faransa u diyaarisay xaflad heer sare ah oo ay ku qalinjabinayeen xafladdaas oo lagu marti qaaday aqoon-yahano wasiiro iyo wariyaal markii ay xafladdu bilaabatay waxaa dadkii oo dhammi kediyey in gabdhihii aljeeriya hoolka soo gelayeen iyagoo wata libaaska islaamiga ah ay qaataan reer aljeeriya wargeesyadii faransiiska ayaa kacay waxayna isweydiiyeen maxay tahay faransiiska waxay ka samaysay aljeeriya kadib boqol iyo labaatan iyo siddeed sano waxaa u jawaabay wasiirka mustacmarada faransiiska wuxuuna yidhi maxaan samayn karnaa haddii qur-aanku ka weyn yahay faransiiska قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون waxaadba moodaa qoraxda nimcadaas inay qarinayso xidigyo kale oo nimco ah
امتلأت العرصات بالناس وماجت بهم المراحل waxaa fagaaraha buux dhaafiyey dad wata dhar cadcad kuwaasoo isaga kala yimiday daafaha caalamka iyadoo ay ku beegantay xajkii ugu horreeyey oo ay dadku midoobeen si ay u dhahaan labayk allaahumma labayk maalmihiisii ugu dambaysay isagoo sagootinaya kolonyadii iftiinka oo ah tallaalkii iimaanka ee uu gacantiisu ku tallaalay kulaylka makana ku taag darnaa xilliyadii hore haddana noqday boqol kun iyo ka badan islamarkaana kulmiyey wejiyadooda uu dhalaalku buuxiyey iyo jacaylka ay u qabaan rasuulka muxamed sala allahu calayhi wasalam iyagoo kelimaadkiisa qalbigooda uga dhisay guryo lagu weeleeyo isaguna uu siinayo dardaaranadiisii ugu dambaysay ka hor inta uusan ka tegin adduunka waddooyinka makana laga waayin ilayskiisa waxaadba moodaa inay leeyihiin maxaanu samaynaa markii aad naga tagto isaguna wuxuu ugu jawaabayaa oo uu siinayaa damaanad qaad buuxo oo weligiisa jiri doona anigu waxaan idinkaga tegay wax haddii aad qabsataan gadaashayda aadan weligii lumi doonin waa kitaabka allah iyo sunnadayda
هذا النور يشع في صدرك يكر على جيوش الهم iftiinkaas wuxuu ifinayaa laabtaada wuxuu ku rogaal celinayaa ciidamada murugada waa wehel qalbigaaga ula duulaya beeraha quruxda badan oo ka fogsa waxanka caalamka gilgilaya buuraha ad adag
يغلق عليه باب داره بعد يوم wuxuu soo xiranayaa albaabka gurigiisa kadib maalin dheer oo uu ku soo qaatay lahardanka odayaashii quraysheed isagoo jebiyey qabkooda iyaguna may gaarin hal adeegiisa waxaa ka difqaya biyaha isagoo iftiimaya ilayska dayaxana ka dhacay markaas buu istaagayaa halkii uu salaada ku tukanayay isagoo leh allah ayaa ka weyn asnaamta jaahiliyada kibirka mushrikiinta iyo qabweynida abijahal iyo ubaya ينداح صوته الأسيف في الأرض waxaa sare maraya codkiisa dhaawacan iyadoo la joogo dhul ooman xilli jawigu deggan yahay ayaa carruurta iyo haweenku waxay soo korayaan guriga si ay indhaha uga buuxsadaan weynida qiyaamka abibakar asadiiq ruuxdoodana ay ugu xasiliyaan wakhtiga habeenka hadal ay og yihiin inuu soo dejiye allah abuuray habeenka waxay ahaayeen kuwa ka soo cararay abaarta jaahiliyada una soo degdegay barwaaqada islaamka القرآن الكلام العربي الذي انهزمت أمامه qur-aanku waa hadal ku qoran luqadda carabiga waxaana ku horjabay fasaaxada reer baadiyaha waxaana la jiri rocooday cajamta quluubta kuwa inkirsan alle ayaana u sujuuday qur-aanka laabtaada ku jira walaalkaygow wuxuu miisaanka kaga culays badan yahay buurta uxud
سنعطي ونبذل ونسعى ونعمل سنعطي ونبذل ونسعى ونعمل سنعطي ونبذل ونسعى ونعمل سنعطي ونبذل ونسعى
صففنا طائعين اسأل التاريخ عنا كم دخلنا جارعين
guud ahaan intaas ayaan ku soo afmeeraynaa barnaamijka dhacdooyinka dunida islaamka intaan ku kulmi doonno barnaamij midkan la mida waxaan idinku dhaafaynaa fii amaanillaah wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu عن أسود العز سائل وجدود الصالحين عن شهيد الدين يدمى ريحه المسك الثمين يكبر الغيظ لأنا قد بزغنا ملتحين يا سؤال الغير إنا ليس تبلينا السنين يكبر الغيظ لأنا قد بزغنا ملتحين يا سؤال الغير إنا ليس تبلينا السنين كلما جد